suurat اnasri ama suuratu ida jaءa nasr اllah waa madaniyat waa qur-aankii bacda alhijra soo degay waayo suuratu nasri qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi اllaahi الraxmaani الraxiim idaa haddii jaa-a uu yimaado nasrullaahi ilaahay guushiisii ay timaado iyo walfatxu furashadii ay timaado oo rabbigaa magaalooyinka waaweyn oo maka ay kow ka tahay uu kuu furo wara-ayta aada aragto annaasa dadkiina aada aragto yadkhuluuna xaal ay gelayaan fii diinillaahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa ay gelayaan afwaajan iyagoo kooxo kooxo ah ay gelayaan diinkii alleh oo towxiidkii ay gelayaan fasabbix nasah oo huf bixamdi rabbika multabisan xaal aada ku dheehan tahay bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa adoo ku dheehan wastakfir dembi dhaaf dalbo hu rabbi ka dembi dhaaf dalbo innahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid towbad aqbal badanoo addoommadiisa cafiska iyo kula soo noqdo suuraddan iyadana marka waxay ka waramaysaa calaamad nebiga waqtigiisa waxay la soo degtay iclaam nebiga la ogeysiinayo in waqtigiisa soo dhowaaday oo markii nebigu adduunyada de alla wuxuu u keenay inuu rabbigii caabudo diintii ay dadka qalloociyeenna uu toosiyo markii muhimaddii uu qabsaday nebiga sal ll ly slam oo carabtii islaamku uu galay jasiirat alcarab islaamku uu qabsaday oo uu qaatay mar haddii diintii alla kuu soo bixiyey aada bannaanka keentay oo dadkii aada u muujisay ugu yeertay ay ku ajiibeen rabbigaa marka ayaa xaggiisaad aadaysaa oo rabbi baa ku oofsanayo calaamadna ha kuu noqoto arrintaas mar haddaad guul aada gaartay oo fatxu maka iyo maka ah furatay oo guulihii iyo magaalooyinkii kale oo dadku ay bilaabeen inay diinkiisu aada usoo galaan arrintaa ajalkaagii iyo waqtigaagay calaamad u tahay ee tasbiix iyo taxmiid la imaw meeshaana waxaa laga qaadanaa qofka aakhiru cumrihi inuu aada u badiyo cibaadada marba sanadba sanadka uu ka dambeeyo oo sanadba sanadka uu yacnii ka uu sii weynaanayo aakhiro usii dhowaanshiyo badan yahay inuu cibaadada rabbi uu sii badsado waayo nebigiio awalba cibaado badnaa sal sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa la leeyahay rabbigaa u tasbiixso calaamadii waqtigaagii mar haddii uu soo dhowaaday xagga alle u bado awalna waa u badnaay sii badi waayo marka macnaha qofku markaas kabacdi inuu adduunye u xeydxeyto adduunye uunan wax badan ka keenaynin adduunye maamulkeediiba uusan tabar u haynin inuu markaa u xaydxayta ma aha laakiin haddana xadiidka nabiga sal l slam wuxuu leeyahay qofku waa weynaadaa labaa la weynaato nolosha inuu aada u jeclaado iyo maal jacayl laxjecelada waa kusii badanaya mar allaale markuu sii weynaado labadaa waa ku bataan haddana waxaa uun la rabaa qofka inuu towbo iskala daba taagnaado oo iskala dagaalamo ayb suuradda waxaa kale tusee tasbiixdii taxmiidda muhimadda ay leedahay fasabbix bixamdi rabbika layidhi tasbiix iyo taxmiid rabbiga ceeb iyo nuqsaan ka huf sifaadka alle naqsi yacni waxa all sifaadka alle waa sifaad dhammaystiran kamaal baad rabbi ugu xamdinaysaa xumaanta iyo nuqsaantana waad uga tasbiixsanay labadaasi marka macnaha waa ilaahay oo lagu caabudayo tilmaamihiisa oo dhan sifaadka hubuutiga iyo salbigaba cibaadadooda dhabtaa tasbiixday taxmiidday ku imaanay oo markaad subxaan allaahi leedahay ilaahu ceeb waa kaa hufay sifa naqsiya malihid waay alxamdu lilaahi markaad leedahayna kamaal iyo dhammaystirnaana kuu sugnaaday labadaas ayb istikfaartana inay shanigaaga u dambeyso xaalaadkaaga in istikfaar mar walbo ay u dambeyso muhimadda iyaduna ay leedahay yaa laga qaadana nebigu marka waa fartoomay sala allahu calayhi wasalam intii uunan dhimanin aaya suuraddan markay kusoo degtay wuxuu bilaabay markaa wixii ka dambeeyey caa-isho sida ay leedahay rukuuc kasto iyo sujuud kasto subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii sidaas u dhihi jiray yani fi rukuuci iyo wafi sujuudi labadaba sidaasuu dhihi jiray yata-walu lqur-aan isaga oo qur-aanka dabaqayo amarkan la siiyey buu dabaqaha marka awqaaddii in tasbiix iyo taxmiid lagu buuxiyo bedela maa lagu buuxi lahay maa laa yacni iyo hadal dembi aba lagu buuxi lahay ayb oo dadkii loo samaystay yacni meel ay hadallada maalaayacniga ku qoraan uga hadlaan oy ku duubaan ayaa dadkii loo samaystay waana laga celilaayahay nacam ayb qaala tacaala alla marka wuxuu yihi bismi illaahi raxmaani raxiim idaa haddii jaa-a uu yimaado nasrullaahi ilaahay gargaarkiisa walfatxu iyo furashadii ay timaado furashadu waa tee midda makaal loo badan yahay in laga wado iyo buldaanta waaweyn wara-ayta aada aragto i annaasa dadkii aada aragto yadkhuluuna xaal ay gelayaan fii diinillahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa ay gelayaan towxiidkii ay soo gelayaan towxiidkii marka daar oo kale laga dhigay oo lasoo gelaya marka afwaajan iyagoo kooxa kooxa xaal ay yihiin ay soo gelayaan ilaahay diintiisa aada aragto wadaalika kaagaasna calaamatu ajalika waayee saasaa qadaran ajalkaagii iyo waqtigaagii calaamadiisii waayee haddaad sidaa aragta fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika multabisan adoo ku dheehan bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa xaal aad tahay mid ku dheehan wastakfir dembi dhaaf dalbo hu rabbigaa dembi dhaaf weydiiso subxaana allahi wabixamdihi allahuma kfir lii sidaas dheh innahu alle kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid towbad aqbal badanoo addoommadiisu markay u towbad keenaan cafiskuu kula soo laabtaa